bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
dooran lala dooran naarihii bislaa la dumiyayo cadu lagu dalwaday lala dooran lala dooran shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaahii shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo isnaha taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha abril laba kun laba iyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo gudbi doonana waxaa qayb ka noqon doona idinkana aad ku dhegeysan doontaan xildhibaanadii lix iyo tobanka ahaa ee lagu doortay degmada ceelwaaq ee gobolka gado oo caawa lagu dhaariyay mid kamid ah hoteelada ku yaala muqdisho hase yeeshee dhaarintaas intii ay socotay waxaa ka dhashay weerar markaa ay sameeyeen ciidamo la sheegay inay ahaayeen dharcad oo nise ka tirsan kuwa oo markaa doonayay ama rabay in ay carqaladeed ay ku sameeyaan dhaarinta xildhibaanadaas gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee ku-meel gaarka ah ayaa si faahfaahsan arrintaas uga hadlaya isagoo ciidamo kala duwan ujeeda inay ciidamadaas isku dayay in ay qaarijiyaan caawa wararka ugu dambeeya arrimahaas ku saabsan aad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona qabanqaabada diyaargarowga ugu dambeeya doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maalinta beeritaha lagu wado inay ka dhacdo xeenda'abka afisoni ee muqdisho ayaan sidoo kale idiin soo gubi doonaa gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa sheegay in la qabanayo maalinta biirta ah waxa ay markaa maalinta ay kulmada ku tegeen xarunta lagu qabanayo doorashada wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan ayaa sidoo kale caawa barnaamijkan wareeg ku dhegeysan doontaan waxaan idiin soo gubi doonaa barnaamijkana qayb ka ah sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland siciidaani ahna musharax madaxweyne ayaa waxa uu sharci daro ku tilmaamay xil kasta uu magacaabay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas axmed cilmi cusmaan karaash oo maanta wareegtooyin uu soo saaray ku magacaabay gudoomiyaha gobolka mudug iyo agaasimiyaal haddaba war qoraal oo kasoo baxa madaxweyne siciidaani ayaan soo gabi doonaa ikhlaaf ku dhexeeya labadaasi mas-uul xilli madaxweynaha maamulka puntland uu wajahayo culeysya siyaasadeed waxaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka noqon doona xaafado kamid a muqdisho waxaa markaasi qaati loogu taagan yahay ciyaalka la magac baxay ciyaal weero oo dadka xaafadaha ku nool muqdisho qaarkoodna dartood uu go-ay inay tukadaan taajudka iyo taraawiixda xil lagu guujiro bisha barakeysan ee ramadaan tobankii dambe warbixin armuurtaas ku saabsan ayaad maqli doontaan wasiirka cadaaladda ee soomaaliyana wuxuu maanta kormeeray qeybaha kala duwan ee xabsiga dhexe ee dalka qodobadaasi wuxuu soo karaacaw ayaad maqli doontaan saaxiib yaal kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdan ka lehay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa waxaan ku bilaabeynaa arrimaha ku saabsan doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka iyo diyaargarowga aqalka sare iyo xildhibaanadii lagu doortay elwaq oo caawa la dhaariyey waxaa caawa magaalada muqdisho lagu dhaariyay lix iyo tobankii xildhibaan ee lagu soo doortay magaalada calwaq ee gobolka gado ee jubbaland taas oo ka dhigaysa inay yihiin xildhibaano markaa sharci ah oo ku biiraya baarlamaanka kow iyo tobanaad maadaama ay goobjoogkay ka hayeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee ku-meelgaarka iyo xogayaha guud ee baarlamaanka ee soomaaliya dhaarinta xildhibaanada waxaa goobjoogka gudoomiyaha ku-meelgaarka ee golaha shacabka ambaas cabdisalaan axmed damacad iyo xogayaha guud ee baarlamaanka cabdikariin cabdibuux waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid xildhibaanada lix iyo tobanka ah ee la dhaariyey waxaa sidoo kale la siiyey kaararka aqoonsiga taas oo u fududeynaysa inay ka qayb galaan kulmada golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya xildhibaanada ayaa saddex iyo labaatankii bishan lagu doortay magaalada ceelwa kadib markii guddiga doorashada heer federaal ay go'aamiyeen inaysan doorasho ka dhici karin magaalada garbaharey oo ahayd deegaan doorashada labaad ee jubbaland arrinta xildhibaanadan iyo siinta kaararka aqoonsiga ayaa ka dhigay inay soo afjarantay markaa doodii ka taagneed doorashada xildhibaanada gobolka gado iyadoo markaa ay jirto in xubno kale lagu doortay garbaharey isla ayaguna caawa markaa shahaadadooda ama dhaarintooda ay ka socotaba hosal ka mid ah magaalada muqdisho taalada ku yaala oo iminkaba lagu arkaa biraha bulshada diyaargarowga markaa ayaguna ay sameynayaan in lagu dhaariya ay doonayaan hase yeeshee inta ay socotay dhaarinta xildhibaanada lix iyo tobanka ee ceelwaaq lagu soo doortay ee markaa lagu dhaarinaya mid kamid hoteelada ku yaala muqdisho ayaa la sheegay in ciidamo dharcad ah ay gudaha u galeen islamarkaana ay weerareen dhaarintaas xildhibaanada loo sameynayay hase yeeshee wax khasaara lama soo sheegay inay ka dhashay waxaana markaa ciidamadaas dharcadda ah gacanta ku dhigay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada muqdisho gudoomiyaha ku-meelgaarka ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ambaaso cabdisalaan xaaji axmed damacad oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey wixii caawa ka dhacay dhaarinta ay u sameynayeen xildhibaanadaasi isagoo sheegay inuu ka badbaado iskudaydii oo la doonayo in lagu qaarajiyo islamarkaana shaqada socotay ee dhaarinta la rabay in lagu carqaladeeyo hase yeeshee taa beddelkeeda uu sheegay inaysan u istaagi doonin eena shaqada ay wadi doonaan inay ka go-an tahay hawsha loo igmaday in ay markaa waqhtigii loogu talagalay ay kusoo gabagabeeyaan siduu hadalka u dhigay
oo arki doon hadalkan maqli doonta waxaan ugu hambalyaynayaa inay xildhibaanadii ceelwaaq lagu soo doortay ee caawa halkan lagu dhaariyey oo ay diyaar u yihiin inay matalaad u sameeyaan deegaamadii laga keenay oo laga soo doortay waxaan kaloo ummadda soomaaliya u sheegayaa dhibaato badan baa jirta waxaan moodaa dadku inuu u bislaaday in la helo xasillooni iyo dowlad ummadda hagta anugu dadka aan dhaariye caaway waxaan ku dhaariyey waxay wataan shahaadadii saxda ahayd ee guddoomiyaha fiid waa midii aniga laysiiyey oo aanlaygu dhaariyey oo laygu rumaystay inaan si sharciya u wato shahaadadaa fiid ninka shahaadadaa wata oo aniga fiid oo isiisay haddaan idhaahdo taadu waa wax kama jiraan dee taydiina waa la dabagelayaa oo inaan been ku qaatay baa la ogaanaya run baan ku qaatay ayagana ma waxaan rumaystay inay wataan saxiixii muuse geelle yuusuf guddoomiyaha fiid waxaan kaloona ognahay dalkan wuxuu u baahan yahay xasillooni iyo in wax loo dhiso fasax baan diidnay iyadoo ramadaana waxaan isku ogeyn inaanu dadejinno madaxweynuhu igula ballamay ra-iisul wasaaruhu igula ballamay soomaalina sidaasay rabtaan ka gartay toddoba beri siddeed beri inaan ku soo koobno oo aanu u dhiibno guddoomiyihii baarlamaanka iyo ku-xigeennadiisii rasmiga ahaa waxaan si kasta yeelnay inaan dhaarino dadkaa oo qabanno meelo badan baan loo diiday booliiskaa diiday hoteel baa nimid dad gaari leeyihiin markii tii dowladda midii viilla hargeysa waad maqasheen hoobiya nala dhacay waa u dulqaadannay intii dhimatay allah u naxariisto inta bugta allah u boogadhayo waxaa haddana hameenkii markaan galabtii ka baxnay meesha loo yimid in qaboojiyihii haantii weyneyd la dalooliyo xabad lagala daalay ayadoo sidaa u kulul ayaan waxaan ku tashannay inaan dhammaystirno siddeed iyo tobankii musharax oo u sharaxnaa guddoomiyayaasha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda iyo kuwa kusii xiga intaas waxaan ugu iyadoo kulul intaan shaararka la baxnay ayaanu meeshaa kulaylka ku samaynay waan aragnay inaanan sii wadi karin waa ka soo baxnay waxaan isnidhacan tayndhada afasyoone nabadgelyo u doonanno waana la kaga daba yimid taliyihii boliiskaa yimid iyo ku-xigeenadiisii qaar ah waana la ka soo eri waana la diiday meel baan fadhiisanay annagoo le waajibaadkiina guta waa suurtoobi weeye irdii oo dhan baa la xiray hadda markii ugu dambaysay markaan meel nimid oo dadkii yimaadeen oo nidaamkii oo dhan la joojiyey waxaa dhacday xabad in dee hoteelka ninkii lahaana allah ka samirsiiyo cidda u magi doonto ma aqaan inta la yimaado in xabad lagala daalo hoteelkii waxaasoo dhacaya waxa weeyaan waxba dhismin waxaan moodayey in la helay waayo aragnimo ku filan in dowlad la helo oo dalku dego oo ummaddu dhibaatadu ka yaraato waa kusii badanaysaa weli dadku ma bisla intooda badan maxaa yeelay intaa waxaa samaynaya waa ciidamadii amniga waa madaxdii baa arkaysa annaguse inaan gudanno oo haddaan dhimanaynana xaq ku dhimanno ayaanu ku samaynay waanu ku faanaynaa haddana insha allah berri iyo saa dambe waxaa dhici doona inay yimaadaan guddoomiyaasha aqalka sare iyo aqalka hoose iyo ku-xigeenadoodii sidaasaana soomaaliya ugu hambalyeynaynaa waxa dhacayna in la ogaado soomaaliya meelay joogto waa loo baahan yahay inaysan dhab ahayn dowlad ha la dhiso waxaanu garan maayo laakiin annagu dalkaan u hiilinaynaa ciiddaan u hiilinaynaa ummaddaan u hiilinaynaa nabaddaan u hiilinaynaa waa intaasaan idinku sa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
qaybihii hore ee barnaamijka wareega aad degeysanaysaan saaxiib yaal dalsan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan dhinaca kalena waxaa markaasi socdaa qabanqaabada ugu dambeysay diyaargarowga lagu jiro doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maalinta berita lagu wado in ay ka qabsanto hangarka afisoonia ee muqdisho gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka senator aadan cabdinaasir ayaa maanta waxa uu sheegay in doorashada guddoonka la qabanayo maalinta berita ah waxaana markaa ay kormeer ay ku tageen xarunta lagu qabanayo doorashada wuxuuna sheegay in ay diyaar yihiin musharaxiinta iyo dadka markaa ku shaqada leh arrimaha ku saabsan in doorashadaas ay qabtaan waa kan guddoomiye senator aadan cabdinaasir oo kormarka kadib warbaahinta la hadlay faahfaahin ka bixinaya diyaargarowga ay ku jiraan
maanta oo ay taariikhdu tahay shan labaatanka bisha afraad labada kun iyo labaiyo labaatanka sidaa la socotaan guddigan shaqooyinka uu soo waday markii magacaabista lagu dhuftay lixi- lix iyo tobankii bisha afraad een, shaqooyin badan ay soo qabteen oo ay ugu dambeysay saddex iyo labaatanka bishii hadaljeedintii musharaxiinta oo labiyo toban musharax ay ka soo qayb galeen sida jadwalka musharaxiinta ee- ee ahayd jadwalka doorashada lix iyo labaatanka een, wax iska bedelay ma laha lix iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo labaiyo labaatanka doorashada guddoonka aqalka sare waxay ka dhici doontaa tendhada afsiyooni maantoo shan labaatan ah waxaan shir guud la galnay hay-adaha amniga ugu horeeyo taliyaha ciidanka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir iyo saraakiil kale oo ka soo qayb gashay oo ay ku jiraan eh, ciidamada ah, amisom Een, waxaan aada ugu mahadcelinaynaa sida quruxda badan ay nagula shaqeeyeen hay-adaha amniga saraakiishooda oo awaamiirta aan faraynayoo talooyinkii iyo waxyaabaha isdhaafsan oo aad aan ugu mahadcelinayno sidoo kale shirka waxaa naga- waxaa inagala soo qayb galay guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee guddiga doorashooyinka ee guddoomiyaha kumeel gaarka ah aqalka sare oo isagana maalinkii inala magacaabay ilaa iyo maanta oo shan labaatanka ah inala joogo inala shaqaynayay isagana aad aan ugu mahadcelinaynaa sidoo kaleeto een, tiimkii farsamada inala sho- inala soo shaqeeyey ilaa intan nala soo gaarsiiyey diyaargarowga ka muuqda maanta hoolka aad dareemaysaan iyagana si gaara ugu mahadcelinaynaa Ee, sidoo kaleeto ee, sanatarada aqalka sare ee beri insha allah wax dooran doona iyo guddoonka iyo marti sharafta waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaah yidhaahdo inay la shaqeeyaan een, hay-adaha amniga iyo awaamiirta iyo habraacyada ay u soo dejin doonaan u sheegi doonaan waxaan u rajeynaynaa insha allah inay iyagana si dhow ula shaqeeyaan si ay guul inoogu dhammaato howshan maalmaha badan soo socotay ee dalkan labada sano soo socota ee laga shaqeynaya doorashooyinka waxaan rajeynaynaa insha allah beri inay noqoto waxa soomaaliya oo dhan ay sugaysay waxay ku farxaan insha allah aadaa u mahadsantihiin
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaal darro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
waxaad degeysanaysaan barnaamijka horeeyga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani musharax madaxweyne oo imika ku sugan magaalada muqdisho ayaa sharci darro ku tilmaamay wareegto kasta oo ka soo baxda xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan kalaash oo uu markaa sheegay inuusan xaq u lahayn magacaabis inuu sameeyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu markaas qoraalkiisa ku sheegay in uu asiga yahay madaxweynaha maamulka puntland maadaama uu ku sugan yahay gudaha dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale deni oo markaa sheegay in ay madaxweyne ku-xigeenku uusan awood u lahayn deni oo cuskanaya dastuurka ayaa yidhi anigoo ah madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni dhowrayana mas-uuliyadda iga saaran ilaalinta sarreynta sharciga sida ku cad dastuurka puntland qodobadiisa ama qodobkiisa sideetanaad farqidiisa labaad fulinayana awoodaha dastuuriga ee ku cad qodobka sideetanaad waxaan halkan ku cadeynayaa in aysan dhaqangal ahayn wareegto kasta ee kasoo baxda ama uu soo saaro madaxweynaha maamulkaasi ee madaxweyne ku-xigeenka anigoo markaa ku sugan gudaha dalka soomaaliya ayuu yidhi waxaa ugu baaqay hay-adaha dowladda ee quseyso arrintan in ay u hoggaansamin wareegtooyinka uu soo saarayo axmed cilmi cusmaan karaash waxaan farayaa dhammaanba hay-adaha dowladda in qof kasta shaqadiisa uu qabsado aanan loo hoggaansamin wareegto kasta oo aan waafaqsanayn dastuurka iyo qawaamiinta ah markaasi qawaaniinta kale ee dowladda sida ku cad qodobka boqol soddon sideed ee farqihiisa labaad ee dastuurka puntland ayuu yidhi deni oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook caawa khilaaf ayaana u dhexeeya dhinacyada bannaanka inuu usoo kacay ama usoo baxay madaxweynaha maamulkaasi puntland saciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash dhinaca kalena haddii aynu eegno saaxiibayaal xaafado ka mid a magaalada muqdisho ayaa waxaa dhibaato ba-an ku qaba markaas dadka ku nool gobolka banaadir ciyaalka loo yaqaano weero ama ciyaal weero waxaana xaafadaha muqdisho ka mid ah qaarkood dadkii ay uga go-aanba in ay tukadaan taajidka iyo taraawiixda iyadoona xilli lagu jiro tobanka dambe bisha barakeysan ee ramadaan ciyaalka weerada la baxay ayaana markaas siyaabooyin kala duwan dadku ay u hadalhayaan maalin walbaba ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ayaana howlgallo kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan maanka xaafadaha ay dhibaatadu ku hayaan ka sameeya ayagoo ciyaalkaas kusoo qabta haddaba warbixin amuurtaad ku saabsan waxaa inoogu diyaariyay warihiina abukadaya
muqdisho dadka ku dhaqan qaybo ka mid a waxa ay dhex muquuranayaan duruufo amni cabsi iyo argagax waxaa ka abuurmay shabakado noocyo badan islamarkaana fuliya dhaca dilka iyo dhibaatooyin kale degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley waxaa jira xaafado iska daa habeenkiiyo maalinta cad la baqo oo aan la socon karin sida xaafadaha caligeedi iyo burka diikow oo kaaraan ka tirsan iyo ceel sablaale macallin nuur gaar ahaan sarta dagoodiga iyo siliga amerikaanka ah oo dharkiinley ka tirsan shabakadaha dadka dila waa dhallinyaro la baxay ciyaal weero laakiin leh magac hoosaadyo kale sida olol ciyaal faacali iyo gaangis kuwaas oo ku hubaysan midiyo ama tooreeyo faasas misaaro iyo wixii la mid a mararka qaarna waxa ay wataan hubka caadiga sida qoriga ak forty-seven iyo bastoolado waxaa jira dad badan oo ay dileen oo isugu jira dhallinyaro iyo dadda ah kadib markii ay ka waayeen moobeelle iyo agabyo kale mararka qaarna waa kuwo qudhoodu koox koox u kala baxa oo is-ugaarsada iyada oo lagu guda jiro tobankii dambe ee bisha barakada iyo qayrka badan ee ramadaan oo ay ku jirto habeenka qayr badan kun bilood loona baahan yahay in laga faa'iidaysto haddana qaar ka mid a odayaasha iyo ganacsada degmooyinkan waxa ay sheegeen inay ka go-een masaajidda iyo goobaha cibaadada cabsida jirta awgeed halka xaafadaha qaarna horey looga barakacay xal waxaa dhaxay ciyaalkii halkaas joogay iyo ciyaalka halka jooga waas waas dileen waas garaaceen qoladii laga adkaado oo la jebiyo guryaha waa sii marayaan waa jijibinayaan guri aan waxba galabsan oon waxba gelin aa la siimana waa la jibinaya dhulka la dhigaa qoladii qoladii laga adkaado marka reerkayga waa qaxeen xalay qaxeen waa beryi jiraan anna xaafadda iyo alaabta inay waardiyeystaan maaragtay aan ugu talagala meesha ama namaday noqonaya ama waa lagu kala guura taasaan qabnaa anagu ama namaday noqonaya oo amnigaa sax ka dhigi doona nabadeeda ama waa lagu kala carari doonaa waa kaa darteed sabab ciyaal weera darteed waa rag waaweyn ciyaal dhirar maahan rag nagaalaha ku jira oo ilaahay og yahay rag waa weyn waaye haddaa aragtid haddii lugta soo adyaabe maamulada degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley iyo ciidamada amnigu waxa ay marar badan sheegeen in ay baacsadeen ciyaal weero qaarkoodna lasoo qabtay laakiin weli waa sidoodii waxaana ugu dambaysay wiil dhowaan ay dileen kadib markii ay moobeel ka waayeen gudaha degmada kaaraan haddaba maxaa la gudboon maamulka gobolka banaadir iyo ciidamada booliiska oo inta badan gaaf wareega waddooyinka magaalada muqdisho halka meelo ka mid a degmooyinka kaaraan iyo dharkiinley looga go-ay taajud iyo taraawiix abuukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsana magaalada muqdisho qeyrtan dhegeystaah waa naga intaa barnaamijkan keisinta ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo